الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وبعد intaynaan sii dhaafin baabkaa hore ee ahaa xadiidka u horeeya baabun fi الrajuli yufadilu bada bacda waladihi fi nuxl waa waalidkii ama ninkii oo ku kala dheeraad siiya caruurtiisa xagga waxbixinta xadiidka dheere ugu horeeya waxaa ku jiray qaala la qaala hada jawrun wa fii lafdin haadihi talji'aة faashhid calaa hada gayri ereyga talji'a waa xadiidka waraya bartankiisa ka yar degdegnay waa erey luqa ah wuxuu ka yimi min alja'a yulji'u iljaaءa wa talji'a waa tafcilaة min aliljaa magangalkiiyo ciirsiga meel aad u ciirsato ayaa la yidhaahdaa sida malja oo kale marka waxa macnuhu uu noqonayaa bay leeyihiin qaarkood iyadoo kolleyba uu iska noqonayo sidii hore aynu soo sheegnay haddana ikraah baa jira bay leeyihin ikraah marka nebigu wuxuu ku yidhi bashiir haadihi hiba haadaa hibadani talji'atun waa ikraah macnaha daahirkaaga iyo baatinkaagu isma waafaqsanoo daahirka waxanaad ka samaynayso oo ah inaad inanka siinayso addoonkan baatinkuu khilaafsan yaho sidii wax lagu dirqiyo xaasku ku dirqiyo oo kale ayaad ka dhigan tahay macno saas oo kale waxaa jira wax loo yaqaano baycu talji'a wa hibatu talji'a wa xajru talji'a qof xajri lagu sameeyey talji'a uu samaynayo daraaddeed oo uu samaynayo beecaan ka run ahayn iyo qof samaynayo baycu talji'a bayca loo yaqaano fiqiga macruufku ah oo ah qofkii oo cadow ka cararayo oo alaabtii si loogu daaya iib suuriya muuqaala sameeyey tanna waa hibatu talji'a hibe aan qofkii ka dhab ahayn oo uu sameeyey marka talji'a waa ikraah ee cid kale u diro oo markhaati uga dhigo baabun fii cadiyati اlmar'ati bigayri idni zawjiha wuxuu u baab yahay gabadhii oo cadiyo samaysa deeq iyo waxbixin bigayri idni zawjiha iyadoo ninkeedu aanu u fasixin maxaa taa xukunkeeduu noqonayaa xoolaheedii wax ma ka bixin kartaa gabadhu haddaanu ninkii la ogolayn ninkeedii can cabdillaahi bni camr bni alcaas ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay waxau idhi laa yajuusu uma bannaana limra'atin gabadh amrun arrin uma bannaana arrin oo dhan ma ahee waa cadiya iyo deeqiya waxbixin uma bannaana fii maaliha min maaliha inay xoolaheedii wax ka bixisaa uma bannaana idaa malaka zawjuhaa markuu ninkeedu hanto cismatahaa xilaheeda mar hadduu caqadkeedii iyo xilaheedii iyo xaasnimadeeda hantiyo xalaalumaha inay wax bixiso xadiidka dambaa cayimi doona ilaa isagoo fasaxa mooyaane can cabdillaahi bni camrin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaal laa yajuusu limra'atin cadiya amruntii halkaasaa fasirta cadiya inay gabadhi bixiso xoolaheeda ma aha ilaa biidni zawjiha ninkeediio fasaxa mooyaane marka daahirka xadiidka waxaa ka muuqanaya xoolaha iyadu leedahay marka sidaasay culimada ku tegeen qayb ka midi yay badnaanin be jumhuurta maha laakiin waa rag kooban waxay leeyihiin xoolihii iyadu ay lahayd wax kama bixin karto ilaa ninkeedoo u fasaxa mooyaane waayo xadiidkanuu nebigu ku sheegay ama labadan xadiid cabdillaahi way kala duwanyiin labadaa riwaayo cabdillah warinayo laakiin jumhuur lculamaa waxa ay leeyihiin waxway ka bixin kartaa iyadoo ninku aanu idmin taana dee daliilo kalaa loo hayaa oo qur'aan iyo xadiid ba leh oo qur'aanka markuu ilaahay kaga warramayo deeqdiiyo waxbixinta dee wuxuu sheegaa rag iyo dumar wax bixiyey ina almusadiqiina wاlmusadiqaat waa sadaqada dadkii bixinaya rag iyo dumar qeyd lagagama dhigin inay wax bixiyaan bilidni waxaa kaloo macruufa rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam dumarku u yimid iyadoo bilaal uu la socdo markaasuu yihi tasadaqna fainii ra'aytu kuna akara ahli الnaar calى macna alxadiid dumaroo waxaan idin arkay idinkoo dadka ku jira naarta uguba badane bal sadaqo bixiya oo naarta isaga dhiga mid waliba dee wixii ay haysay dahabkii dhe kii dhegta iyo kii kale iyo ayay ku ridaysay xabad dumarkaa ka mid ahoo odaygii soo fasax weydiisatoo tidhi bal iyarsug odayga aan fasax weydiiye lama sheegin markaasina wuxuu tusinayaa waxa ay leedahay inay leedahay bixinna karto sekadii sidoo kale bay bixinaysaa marka adilo kuwaasi ay ka mid yihiin ayay jumhuurtu soo qaadanayaan idan maxay kaga jawaabayaan xadiidkan waxay kaga jawaabayaan waa min baab xusni alcishra la dhaqanka wanaagsan baabkiisa weeye oo wixii iyadu ay iska lahayd waa inay kala tashato waa istishaara iyo ka iyo kaa amar qaadasho iska dee qalbi wanaajina oo labada qof ee dee xaaska ahay waa isku lamaan yihiino marka waa inay kala tashataa oo ay tidhaahdaa waxaygii waxaasaan ka bixinaya maxay kula tahy marka isaguna waa inu idhahda halkaa ku bixi halkaa iska daa la tashigaas waa iska sunnanimo waajibnimo maha bay leeyihin marka laa yajuusu bimacnaa laa yambaqii ma habboona lababa laga yaabaa markuu arko iyadoo wixeedii wada bixisay inuu yar jir diido kaasi waa jawaab jawaabta labaada jumhuurtu ay bixinayaan waxa weeye waa cadiyatu hayri rashiida gabadha aan hanuunsanayn ama khalkhal ku jira maamulkeeda si kastaba ha ka ahaatee taa weeye ta la yidhi ninka ha ka fasax qaadato hadday isku daadsan tahay oo aanay wixeedii meeshay dhigaysaba garanayn dee markaana waa mid laga yaabo inuu jimbo ku jiro qiiraysanoo marka dee wadaad aada u yaro wacdiyeynta oo yidhaaba wixii oo dhan rawxinaysa goodhowna isagii bay odhanaysaa arkeen dee dahab la isku qurxiyo oo kaagii hore xaggeed geysay dee maanaa soodaanta keenayday leeda kii hore dee waa loo taliyey marka adigu wax uun maamulkeediiba wax ka si ah waxyaabahaasay kaga jawaabeen xadiidka waxaa markaa isagu qolyo saddexaadna ay ku fasireen xoolahan la sheegayaa fii maaliha iyo cadiyatun tan iyo waa xoolihii ninka axaadiidta dambena waynu ku arki doonaa wixii ninka uu lahaa ee guriga yaalay ee iyaduna ay ammaanada ahaa kaa weeye afartaa macno laga jawaabay baabun fi lcumra iscumrasiintii baa la sheegaya can abi hurayrata can inabiy sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxu yidhi alcumra jaa-iza cumradu way bannaanta jaa-izatun mid hirgelaysaoo fulaysa wey can jaabirin ana nabiy allahi salى اllahu عalayhi wasalama kaana yaquulu waxa odhan jiray alcumraa liman wuhibat lahu cumradii waxaa yeelanayaa ciddii loo hibeeyey acmartuka hada shay buu leeyay shaygan ama gurigan ama xoolahan waan ku cimri siiyey macnaha inta aada noosha isagiina wuu la wareegay markuu dhintana isagaale iyo dhexlayaashiisa waa saas wey acmartuk waan ku cimri siiyey buu leey intaad nooshahay markaad dhimataha dhowtana dee way iisoo noqonaysaa wey intaad nooshu baad leedahay markuu nool yahayna isagaa leh markuu dhintana isagaa leh waxaad bixiso kuusoo noqonayaa ma jiro can jaabirin ana anabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu uhi man ucmira cumra qofka hibo la siiyo magacan la yidhaahdo fa hiya lahu walicaqibi fa hiya lahu hibadaasi isagaa leh la cimri siiyey walicaqibihi baa iska leh dadkii dhexlayaashiisa ahaa yarihuhaa waxa dhexlaya hibadaa man yarihuhu cidda isaga dhexlaysa oo min caqibihi ka mida duriyadiisii iyo dhexlayaash warasadiisii kuwii dhexlayaashiisiibaa leh marka hadduu quraa qofkani xoolahan waxaad leedahay inta aada nooshahay kadibna anay igu soo noqonaysa hadduu ku yidhaahdo waa hibo ansaxday shardigu ku lifaaqayna waa la tuurayaa waa hibo shardi leh shardigunbaa lumaya hibaduna way ansaxaysa waa shuruudihii baadilka ahaa ee la socday caqadka ansaxaya baabu man qaala fiihi walicaqibi qofka markaas intaa raaciyey baa la sheegaya macnaha hiya laka walicaqibik adiga iyo duriyadaadaa leh can jaabir bni cabdillaahi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulku waxau idhi ayumaa rajulin nin kasta oo ucmira la siiyo cumra hibada noocaasi cimrisiinta lahu isagay u sugnaatay walicaqibihi iyo cidhibtiisa ama ucmira waxaa la siiyey cumraa baa la siiyey lahu isagaa la siiyey iyo walicaqibihi dhaxlayaashiisa oo waxaa la yidhi adiga iyo dhaxlayaashaada ayaa iska leh fa innahaa iyadu liladii yucdaaha kii la siiyey baa iska leh laa tarjicu ila aladii acdaaha qofkii siiyey kuma soo noqonayso liannahu isagoo acdaa wuxuu bixiyey cadaa'an bixin waqacat fiihi ay ku dhacday almawaariihu dhaxalkii macnaha dhaxlayaasha miiraahu mawaariih waa waa waxa ku dhacay dhaxalkii baa ku dhacay oo kol haddii qofkani milkiyey markuu dhinto dhaxlayaashiisii baa lahoo baabkii dhaxalkay gashay taa jawaabteedii baa caynkaa noqota marka hadduu ku yidhaahdo adig iyo dhaxlayaashaadaa leh iyo hadduu ku idhaahdo adigaale intaad noosha iyo hadduu idhaahdo adiga iyo kuwa ku dhexlayaa inta ay nool yihiin baa leedii haddii marataan adiga iyo kuwa ku dhexlayaana ana igu soo noqonaysa ana igu soo noqonaysaabaa mar walba waxba kama jiraan can jaabir bni cabdillaahi qaala wuxu uhi inama alcumra cumradu allatii cumradaasoo ajaazahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu uu fasaxay an yaquula waa inuu idhaahdo hiya laka walicaqibik adigaa leh dhexlayaashaadaa leh marka uu labadaa israaciyaabuu qofku yeeshaa fa amaa idaa qaala hadduu yidhaahdo hiya laka maa cishta waxaanaan ku siiyey hiya laka aday kuu sugnaatay hibadani maa cishta intaad noosha fa innahaa iyadu laa tarjicu kuma soo noqonayso ilaa ha cafwan fa innahaa tarjicu waxay ku soo noqonaysaa ilaa saaxibihaa qofkii lahaa marka aragtidani iyo fasiraadani waa jaabir bni cabdillaahi ra'yigiisa waa ra'yu saxaabi ayay leeyihin culimadu oo isagu saasuu ku fasiray oo axaadiidta ayuu ka hor imanayaa tafsiirkani macnihiisuna markaa waxa weeye in uu yidhi haddii qofkan bixinaya uu idhaahdo adigiyo dhaxlayaashaadaa iska leh qofkiibaa leh hadduu laakiin yidhaahdo intaad nooshunbaad leeday markaad dhimatana haddaan kaa dambeeya ana igu soo noqonaysaa hadduu sidaa yidhaahdo qofkii bixiyey usoo noqonaysaa kii la siiyey markuu ka hor dhinto waa tafsiirkaasi jaabir buu gooniyey laakiin sida raajixahi waa sidaa hore can jaabirin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala waxa yihi rasuulku laa turqibuu walaa tucmiruu labada hibe ee la yidhaahdo ruqbaa iyo cumra midna waxa ku bixinina faman urqiba shay-an qofka shay la siiyo aw ucmirahu ama la siiyo fa huwa shaygaasi liwarahati dhexlayaashiisaa leh markuu isagu dhinto dhexlayaashiisaa yeelanaya ruqbadaasi aada isweydiinaysaa cumradii garataye maxay tahay waa kan iyaduna baabun fi ruqba ruqbadu waxa weeye arqabtuka haada shay shayganaan kula sugay oo mid mid waloo labadeenna ka midihiba ka kale ayuu sugayaa labadeenna mid waloo ka midihi ka kaleu sugayaa marka haddaad iga hor dhimatana anaa leh haddaan kaa hor dhintana adigaa leh mujaahid baa xagga dambe ku fasiraya can jaabirin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulku qaala wuxuu idhi waxa uu ihi alcumra jaa-izatun cumradu waxay u fulaysaa u hirgelaysaa liahlihaa ciddii la siiyey waruqba ruqbada noocaasahee isla sugiduna jaa-izatun liahlihaa waxay uhili u hirgelaysaa ee u fulaysaa ciddii la siiyey ciddii bixisay kuma soo noqonayso ama ha horeeya ama ha dambeeyo can zayd bni haabitin qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam man acmara shay-an qofka shay cumri siiya oo idhaahda hebelow intaad nooshaan ku siiyey fa huwa shaygaasi limucmarih kii la cimri siiyaa leh waa ismi mafcuul mucmir iyo mucmar bifadxi lmiimi la yidhiyaa macnaheedu waxa weeye fa huwa shaygaasi limucmarihi kii la siiyey baa iska leh maxyaahu intuu nool yahay iyo wa mamaatah markuu dhintayba dee qofku marka uu dhintay waxba ma yeeshe eh ciddii yeelan jirtay dhexalkiisaa leh walaa turqibuu waxba ruqbaha bixinina faman arqaba shay-an qofka shay yidhaahda waan ku siiyey inaga oo isla isa sugayna fa huwa shaygaasi sabiiluhu waddadiisii weeye waddadiisoo maxaya fii bacdi riwaayaat bay ku tiilay fa huwa sabiiluhu fi lmiiraah wuxuu marayaa waddadiisii dhexalka uu mari jiray sabiiluhu fi lmiiraah oo qofku marka uu wixii uu lahaa ka dhinto xoolihiisa waddaa la mariyaa sharcigaa mariyey dhexlayaashiisaa qaata marka dhaxalkani waddadiisii buu marayaa fa huwa haada shay shaygan isaga ahee laysu hibeeyey sabiiluhu waddadiisii buu maraya waa la dhexlayaa wey markaa tafsiirkiibuu u baxayoo can mujaahidin qaala wuxuu idhi alcumra sheekaasi waxau idhi ka mida mufasiriinti cumradan laguu sheegayaa waxa weeye an yaquula arajulu lirajul nin baa nin ku odhanaya oo looga jeedo qof rag iyo dumar mid kastaba ha ahaadee huwa laka maa cishta inta aada nooshun baad leedahay fa idaa qaala daalika markuu ereygaa yidhaahdo qofku fa huwa shaygani lahu qofkiibuu u sugnaaday la siiyey iyo waliwarahatihi dhexlayaashiisa kii bixiyey kuma soo noqonayso tafsiirka cumradu waa sidaa acmartu ka weeye intaad cimri ku jirtuun baan ku siiyey waruqba ruqbadan la sheegayaana fa huwa an yaquula alinsaanu waa inuu qofku yidhaahdo tafsiirkeedii baa lagu sheegayaa iyo tilmaanteeda huwa shaygani lilaakhiri wuxuu u sugnaaday ka dambeeya minii wa minka adiga iyo aniga adiga iyo aniga keenna dambeeyaa iska leh fahuwa hada shay lilaakhari maaha waa lilaakhir aakharna waa kale aakhirna waa dambe ee isgaa kaa khaldami haadaa shay-un aakhar waa shay kale weeye haadaa shay-un aakhir waa shay dambe weeye marka fahuwa lilaakhiri keenna dambaale minii wa minka anta wa ana wa ant keenna kolba dambeeya ayuunbaa yeelanaya marka haddaad iga horayso shaygaa aan bixiyey anaa leh haddaad iga horaysana adigaa leh haddaad iga horayso anaa leh haddii markaas aan kaa horeeyana adaa leh way isku dhow yihin markaa labadoodu cumradii iyo ruqbadii labaduba hibo socotay dheh oo qofku mar hadduu wax bixiyo halkii horey taaganta sidii bahalkii la odhan jiray aygii oo kale yuu ku noqonin ee hunqaacay habka noocanana maxaa si gaara loogu xusay dhaqankii carabtay ahayd oo carabtaa siyaabahan oo kale waxu bixin jiro markaasuu nebigu mafhuumka ah iyo aragtidoodaasuu saxay baabun fii tadmiini alcaariya caariyada magdhabiddeedii baa la sheegayaa in la magdhabo ayaa halkan lagu xusi doonaa daliilada ku soo arooray waxaa xusid mudan fiqigeenna islaamigaa waxaa macruufa heshiisyada la gelayo laba qaybood bay noqdaan iyo waxyaabaha mas-uuliyadaha ee la qaadaya caqdu damaan iyo caqdu lamaana ama aydidaas waa yadu lamaana iyo yadu damaan dadkan had iyo jeer wax dhaqdhaqaajinaya ee xilalka la saaro ama heshiisyada gelaya ayaa labadaasi u qaybsamaan marka waxaanay u badan yihiin cuquuddu cuquudda loo yaqaano caqdu lamaana cuquudu damaan baba badnaa way kooban yihiin macnaheedu waxa weeye waxyaabaha qaarkood baa qofku markuu mas-uuliyaddiisa qaado ama uu gacanta ku hayo mar walba uu magdhabayaa mar walba uu magdhabayaa ama ha ku xadgudbo oo gaboodfal ha sameeyo ama yuu samaynin ee aafo samaawi ha ku dhacdo waxaa ka mid a qasbiga waxa loo yaqaano waxaa ka mid a wixii amaahda la odhan jiray waxaa ka mid a caariyada haddaad shay irgisaysato ama ammaanaysiisato oo aad tidhaahdo qofkii waan soo adeegsanayaa gaadhigan iyo waxaan oo dabeetana adigoo muddo saa lagu ammaanaysiiyey uu socdo wax kastaaba ha dhacaane waa qofkii waa magdhabaya wixii aad kiraysataa sidoo kalea wixii aada amaahatay laakiin cuquudda qaybta ammaanadu waxa weeye wax haddii aada adigu gaboodfal iyo xadgudub samaysay lagugu yeelanayo haddii aafa dhacdayn aan lagugu yeelanayn sida maal ammaanaad cid u hayse waxaa loo yaqaano wadiicada ama wakiil baad ahayd ama ajiir baad ahayd qof la kiraystay dhib baa dhacday marka waa la qiimeynayaa qofkani wax xadgudub iyo gaboodfala ma sameyn xadgudub iyo gaboodfal waa la yaqaanaa xadgudubku waxa weeye ma waxa aan loo baahnayn buu sameeyey gaboodfalkuna ma wax loo baahnaayo habboonaa buu daayey marka haddii taasi timaaddo dee isaga ayaa markaa nuqsaani ka timid waa lagu leeyahy laakiin haddaanu labadaa midnaba samaynin laguma yeelanayo yaddaasna waxaa loo yaqaanaa yad ulamaana waa amaano waxaa markaa iftiiminta aynu ugu baahanay caariyadii ayaa waxyaabaha la isku khilaafay ka mid a waxaan irgisaysiga iyo ammaanaysiga innagu aynu naqaano oo culimmada qaarkood waxay leeyihiin qofkaa wax irgisaystay yaddiisu waa yad ulamaana oo iminka aada fahamtay qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin waa yad ulamaana haddaad shay adigu ammaanaysato mar walbow hadduu dhinto waad magdhabaysa iyo mee marka dhib ka yimaado xagga qofka ayuubuu magdhabayaa khilaaf noocaasa baa jira madaahibta dhexdooda marka khilaafkan sababtiisu waxa weeye daliilkii masalada loo daliishanaya iyo xadiidkan aynu dul taaganahay ayaa riwaayooyinkii kala duwanaa ayaa qola midina ku sheegtay inuu madmuuna midina mu'addaa riwaaya waxay tilmaamaysaa caariyadii inay madmuuno tahay oo la magdhabayo riwaayooyinka qaarkoodna waxaynu ku arki doonaa inay tahay mu'addaatun mid la gudayo oo la bixinayo oo la bixinayadaasina waxay ka turjumaysaa waa in aanu qofkii magdhabayn haddii aan tacadi ka imanin ayay mu'addaatun waa mid la soo celinayo markay jirtuun baa la soo celinaya wey haddaanay jirinna dee maba jirto qofkii waxba laguma leh marka labadaas idan markaa asbaabu ikhtilaafi alculamaa fi lfuruuc masaa'ilka fiqiga ee farciga ah sababaha keena culimmada islaamku inay isku khilaafaan ayaa waxaa ka mida ikhtilaafu nusuus alwaarida daliilada soo arooraya oo iskhilaafa ikhtilaaf fi fahmi الnafs ikhtilaaf fi taqyiim اlwadci ikhtilaaf fi اlluga iyada luqadee nasku uu maaragtay kusoo aroor waxyaabahaasa had iyo jeer keeni karaa in nasku inay culimadu iskhilaafaan intaa haddii aad fahamtay waxaynu eegaynaa markaa riwaayaadka soo arooray can safwaan bni umayata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama istacaara minhu nebigu waxa uu ka ammaanaystay ama ka irgisaystay adraacan diracyo waa qalabkii dagaalka laga gashanayay yowma xunayn maalintii xunayn oo safwaanna wuxuu ahaa dee raggii maka joogay odayaasha ahaa markaana muu islaamin nebiguna wuxuu kusii socdaa dagaalkii xunayna maka ka maka ku xigay marka wuxuu yihi war balna ammaanaysi qalabkaas dagaalka ou hayey fa qaala markaasaa wuxuu ihi akasbun yaa muxamed moxamedow ma dhacda miyaad idhacaysa xoolahaygan fa qaala markaa nebigu waxau hi bal caariyatun madmuuna ha cafwan laa kuma dhacayo bal ka kaala intaan ku dhaco caariyatun madmuuna waa shay aan kaa irgisaysanayo oo aan kuu magdhabi doono buun hadduu aniga igu dhinto waan kuu magdhabi buun waxyaabo kalea markaa ka yar muuqanayo camaq iyo waxbuu halkan dhigay malaha waa iska taxriifun camaqaasi wax la fahmayaba maaha kan saxiixee cad xaashi caddaha ayaa saa dhigaya camaq buu dhigaya waa caariye aan kuu magdhabi doono buun marka ha u warwarin hadduu waxaan iigu dhacmo hubkaa qalabkaa aan kaa qaadanaya anay isaarantay halkaa waxaa laga fahmayaa dee mar haddii la waa la magdhabayaa dee waa kol kastuu dhintaba can unaasin min aali cabdillaahi bni safwaan safwaan aalkiisii cabdillaahi bay macnaha safwaan bay qoladani ka farcan tahay anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxu uhi yaa rasuula allah hal cindaka min silaax anna rasuula allahi yaa safwaan safwaan baa weydiiye oo yidhi nebigaa safwaan yidhi yaa rasuula allah rasuulkaa yidhi yaa safwaanu safwaanow hal cindaka min silaax hub miyaad haysaa waa loo sheegay qaala wuxuu idhi caariyatan am qasban ma waxaad doonaysaa mid aad iga dhacdo mise waxaad doonaysaa mid aad irgisaysato od ammaanaysato qaala bal caariya markaa nebigu wuxu uhi mee waa mid aan irgisaysanayo ammaano ah fa acaarahu markaa nebiga wuxuu siiyey maa bayna ahalaaثiina ilaa aarbaciina dircan ka bilow soddon ilaa afartan wax gaadhi karo oo ah qalabkii raggu ka gashan jiray dagaalka hubka dagaalka wagazaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam xunaynan dagaalkii xunayn buu markaa nebigu ku duulay falamaa huzima almushrikuun markii gaaladii la jabiyey jumicat duruucu safwaan safwaan qalabkiisii baa la soo ururiyey fafaqada minha adraacan fafaqada minhaa wuxuu waayey adraacan diracyo faqaala qaar ka mida buu waayey wey macnaha wixii may wada dhamaystirnay ila waa faytin waa meel la dagaalamae qaar baa dhacmay faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam lisafwaan markaa nebigu safwaan buu ku yidhi markuu ammaanadii soo celinayey innaa qad faqadnaa waanu weynay min adraacinaa adraacan min adraacinaa buu halkan yidhi laakiin waa min adraacika bay ku fiicanta min adraacika adraacan diracyadii aanu kaa qaadnay qalabkii lagala gashanayay qaar baanu weynay fahal naqramu laka ma kuu mag dhownaa qaala wuxu uhi yaa rasuula allah qaala laa maya buui m lai magdhabi maayo yaa rasuula allah inna fii qalbii alyawma qalbigayga waxaa ku jira maanta maa shay baa ku jira lam yakun yowmaidin maalintaa hore aan ku jirinoo iimaana maalintii hore u lahaa miyaad idhacaysaa dhuxushii gaalnimadaa ku jirtay maantana way ka soo dhacday ila dhuxusha kufrigu afxumo badan bay leedahay marka wuxuu yihi waan nastay maanta iimaan baan leeyahoo qalbigayga ku jira cishadan ku aflagaadaynayaan lahaa maxamedow miyaad idhacaysaa maalintaa kufrigii qalbigayga ku jiray maanta kuma jira iimaan baa ku jire waxaa haysaan un iska keena alaabtii marka qolyahale waa waxa weeyaan madmuuna dee waa adigaa soo arkay waxaa kaloo ay ka faaidaysanayaan safwaanoo uu nebigu yihi ma kuu mag dhownaa wixii dar ilaahay baabuu dhacmee lama tuurin oo dagaal buu ku dhacmay su-aal buu nebigu weydiiyey wuxuu leeyahy ma kuu mag dhownaa hadduu odhan lahaa ha wuu mag dhabi lahaa macnaheedu waa la mag dhabayaa wey ee lama qiimaynayaba sidee u lunta kuwan kalena waxay leeyihiin maya haddii la mag dhabayo oo magdhow ay tahay mabuu su-aaleena wuu u mag dhabi lahaa un marka su-aashana waxay keenaysaa in aan laguba lahayn oo dee ixsaan ahaanunbuu mag dhabi lahaa ta horaase ku cad qaala abu daa-uud waxau yihi wa kaana wuxuu ahaa safwaan acaarahu wuu ammaanaysiiyey alaabtan madkuurka ah qabla an yuslima intaanu islaamin ka hor uma aslama markaasuu islaamay markaa islaamnimaan kolkii hore jirin iminkana islaamnimaa jirta can abi umaamata qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul rasuulka ilaahay waxau leeyay ina allaha caza wajal ilaahay weynaa oo awood baday dabacdaa wuxuu siiyey kulla dii xaqin qof kasta oo xaq leh xaqahu buu siiyey qof kasta oo dhaxal leh dhaxalkiisi ilaahay u cayin oo qur-aankuu ku sheegay falaa wasiyata liwaarith dardaaran uma sugnaanin qof dhaxal leh laba dheefoodoo midna dhaxal laydhaa midna dardaaran laydhaa qofku iskuma qaadanayo ee intii aan dhaxalka la jidayn buu qofku dardaaran wax ku qaadan karayo walaa taas waa masalo kale walaa tunfiqu lmar'atu gabadhu kama bixin karta shay-an wax maala iyo alaabtoona min beytihaa gurigeeda kama bixinayso ilaa biidni zawjiha ninkeedoo fasaxa mooyaane ila ilaahay baa wuxuu ku ammaanay fasaalixaatu qaanitaatun xaafidaat waa ammaanada ilaaliyaa ammaanadii adduunka iyo aqalka iyo ubadka iyo ehelka iyo intoo dhan ayay ilaalinaysa faqiila yaa rasuula allah markaa su-aal baa la weydiiyey nebigo waxaa lagu yihi rasuulka ilaahay wala dacaama walaa tunfiqu dacaam oo raashinkana ma bixin karta miya basiidka ah qaala markaa nebigu wuxuu uhi daaka raashinkaadii weydiisay afdalu amwaalina waaba xoolaha yaga ka ugu qiimo badanba lacagta iyo dahabka iyo wax walba waxaa lasoo siistaa uun wax la cuno xarbu tacaayush adduunyadaba cunadaasaa lasu laysku qabsada iyo cabidunbaaba laysku haystaaba caalam uma qaala markaa nebigu wuxuu ihi waa masalo kale iyana imise masalou xadiidku isu maray alcaariyatu mu'addaatu والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارب mid waliba baab buu daliilu yahay intaasoo jumlooyina alcaariyatu mu'addaatu caariyada alaabta la irgisaysto ama la kala ammaanaysto ama la kala gaadiid qaato waa la soo celin lama magdhaba waa la magdhabayaa mu odhan waa la soo celin hadday jirtuun baa la soo celin macnaheedu waxa weye haddaanay jirin dee maba jirto socoti waxna la iskuma leh walminxa neefka la ismaal siiyey marduudatun waa la soo celinayaa oo dee in caanuhu markuu guro waa in la soo celiyaa waddaynu maqdiy dayni waa in la bixiyo daynku waa la bixiyaa dabeecadda dayntu waa inuu u taagan yahay in la bixiyo ee hamoodin ammaano kugu raagtay yaddaa xadiidku taas u saxayaa dad baa markay muddo qofkan waxaan ku yeeshaan lagu yeeshay uu iska macaansadaa ama wax taqaadum la ydhaha baaba dadka qaarkood sheegaanoo iyo qawaaniinta wadciga taqaadum wuxuu hadduu raago raago raago inuu iska baaliyoobo inu kiisiiyo isweydiintoona lahayn wazaciimu qaarib qofka cid damiintaa wuu magdhabi zaciimku waa qofka la yidhaahdo damiinka anigaa waxaan ka damiina ayaa tidhi ka waasa markaa kii aada damiinatay hadduu waxba bixin waayo wixii adaa dhigayoo lagu leeyahy dee maxalushaahidkeenna waad arkaysa alcaariyatu mu'addaah can yaclaa qaala qaala lii rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu igu yidhi buuli idaa atadka rusulii marka ay kuu yimaadaan nimanka aan soo diray fa acطihim halaaثiina dircan soddon dirac igu dhiib diracii dumarka maahe waa kii dagaalka wa halaaثiina baciiran soddon awr oo gaadiid ah iigu soo dhiiboo irgise iyo ammaanaysi ah qaala wuxuu uhi faqultu waxaan yaa rasuula allah acaariyat madmuuna acawarun buu ihi e malaha cawaari bay ahayd caariya cawaari jamcuna eh cawarkani waa iska caariya un imanka caariya baa laakiin nusaqu ay u badan yihin acaariyatun madmuuna ma caariye la ii magdhabi doonaaba aw caariyatun mu'addaah hadda ereyga u fiirso labadaa waa iyama buuri qaala wuxuu uhi bal mu'addaatun mee waanu soo celin doonaa marka kanina muxuu tusinayaa haddii layidhi mu'addaatun dee waa yadeedu waa yadul amaana hadday dhibi timaado oy dhacanto waxba naguma lihin hadday laakiin jirtun baanu soo celin marka sidaasaa madaahibtiina markii dee naskii sugnaa iskhilaafay ayaa ay kala tegeen marka uu midi qowl qaato ka kalu ka jawaabaya kii kaleo sidiisii usoo ligan ka dhaqaajin maayo ta'wiil buu saaraya kuwan iyo dul ammaano ku sheegay axaadiidta madmuunada awilayaan kuwan madmuunada qaatayna mu-addaantutay awilayaan baabun fii man afsada shay-an yuqaramu milah fii man qof buu u baab yahay afsada shay-an shay kharibay yuqaram yagram milah yaqram wuu magdhabayaa qofkaas milahu bimili isagii mid la eeg buu ku magdhabayaa hadduu qofku alaab ku dhagaroobo oo uu baabi'iyo dee wixii wax la eegunbuu keeni wixii haddii mar hadduu shay mutaqawima ama qiimadiisuu bixin ama mili hadduu dee miligiisii buu bixin wax la mida ayuu keeni can anasin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama kaana cinda bacdi nisaa'i dumarkiisa qaarkood buu nebigu ag joogay waa caaisha caaishu xaafaddeeda joogaa fa arsalad way soo dirtay ixdaa ummahaati اlmu'miniin mu'miniinta hooyadood mid ka mida ayaa waxay soo dirtay maca khaadimiha qofkii shaqaalaheedaa waxay u soo dhiibtay qascatan fiiha dacaam waa isku hadduu biqascatin yidhin qascatan fiiha dacaam xeedho raashin ku jiro safiye ahayd iyo zaynabo ahayd labadaba waa la yidhi taa iskumay waafaqin ta soo dirtay dhowr bay ku kala sheeg sheegeen laakiin tanuu ag joogay baa caaisho ah tanina xoojin bay u socotayoo daralun bay istiri u saaci dee waa kaa nebigu gurigaa jooga marti badanina joogtee caaisho waa intay dee culays dulbaxaaye bal xoojiyo raashinbaabay soo dirtay markaa qascadu qasca iyo saxfa iyo mikala iyo jafna waxyaabahaasaa loo isticmaala jafnadu waa ta u weyn wajifanin kaljawaab halkaa qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamay xeedhyo darka geel oo kale ah ayay colaalkaa nebi sulaymaan lahaayeen oo ay cafaariiddu samayn jireen markaa saxfadii iyo qascadii baa kusoo xigoo mi'kalada u yar qaala wuxuu idhi fadarabat way ku dhufatay caaisha biyadihaa gacanteediioo fa kasarat ilqascata xeedhadii bay kala jebisay iminka daahirku saasuu inoogu dhegan yahay laakiin culamaau taariikh waxay idhahdaan jaariyadeediiba ku dalbatayoo ay ku tidhi ka riixi marka qaadimkiioo siday saa uga riixday iminka laakiin sida inoo dhigani waxa wey iyadaaba gacanta ku dhufatay fa akhada annabiyu sala allahu calayhi wasalam alkisratayn baashii dee qori bay ahayd oo dhulka haddii ay ku dhacday iyadoo buuxda way dhambalantay labay u kala dhacday kisrataynkii labadiibuu maaragtay ayuu soo qaaday fadama ixdaahumaa ila alukhraa labadii qabcadood buu isku soo celiyey fajacala wuxuu bilaabay yajmacu fiiha addacaama inuu raashinkiina ku guro qabcaddan dhacday iyo qaybtan markuu labadaa isku celiyey ayuu raashinkii dhulka butuluq ku yidhina ku dhex guray wa yaquulu wuxuu leeyahy qaarat ummukum hooyadiin way hinaastay marka dhowr arrimood buu isku daray nebiguyo horta inuu dee wixii dabaqabatay ee caano daatayba dabadood la qabay baa layidhi wixii xeedhadii iyo iyo raashinkiiba wuu dabaqabateeyey cudurdaarna wuu sameeyey caaisho oo wuxuu ihi maaragtay way hinaastay hinaasuhuna dee waa wax iska caadiya inuu qofku xanaaqo ayuu leeyahy waxba ha la yaabina in isaga lagu moosana wuu diidayoo dee hadday oridaydii tay idinba waa hooyadiin wey marka islaantaa wax wax looga sheegaa ma jire intaasoo cudur waana inoo dhaxaysaa dee wax dabiiciyana way siisay waxba ha la yaabina buu waxa weeyaan la dhaqankii wanaagsanaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee xaasaskiisa u cudurdaarayay waa waxyaabaha laga faa'iidaysanayo xusnulcishra wa fii ziyaada waxaa ku taalay kuluu iska cuna dhib ma jire fa akaluu way cuneen xataa jaa-ad jeeroo ay timi qascatuhaa ee xeedhadeedii allatii fii beytiha xataa jaa-ad biqascatihaa meelaha qaarkood ma dhigay xataa jaa-ad jeeroo ay keentay qascatuhaa xeedhadeedii baa timid ama jaa-ad caaishaa keentay biqascatihaa xeedhadeedii allatii fii beytihaa ee gurigeeda taalay oo markaa dee kolkii ay yaro qabowdaybaa waxay tidhi xayraankii ka yaro ba-ay dee waan arkayaa in xeedhadii aan kala jebiyey maxaa xalah markaasuu uhi xalku waxa weeye dee xeedhaba xeedhuun baa loo dhigayaae taadii fayoobaydkeen qaala markaa nebigu wuxu uhi kuluu iska cuna waxaan ku jira waxabase wuxuu joojiyey alrasuula kii la soo diray ee shaqaalaha ah iyo walqascata xeedhadii kala jabtay qofkii shaqaalaha ahaana wuxuu idhi bal adiguna ina yaro sug si aanu dee war xun u geynin xataa faraquu jeer ay cuneen ay dhammeeyeen fa dafaca wuxuu dhiibay nebigu alqascata asaxiixa xeedhadii fayoobayda caaisha ay lahayd buu u dhiibay ila arasuuli rasuulkii kanimi kii lagu salliyayay maahe waa waxa weeyaanun xeedha side waxabase nebigu wuxuu xanibay almaksuurata fii beyti tii la jebiyeyna gurigiisuu ku hakiyey marka ta horena min beytihi bay ka timid tanina waa fii beytihi labaduba waa guryihiisii laakiin haddana gabdhihiisii unbuu cadaalad sameeyeyoo qoftii wax ku dhagarowday wixii agteeda yaalunbuu bixiyey wixii ay jebisayna iska shafshafayso wey adigu iska kaba marka shaygii wax miliyahoo la mida leh milahu baa lagu magdhabayaa wixii wax la eg ayuunbaa lagu magdhabayaa wixii aan mili wax ubeeg u beegma lahayna waa qiimi qiimihiisii baa markaa lagu magdhabayaa sidaasina waa sida loo kala baxo dadku markay had iyo jeer wax isu geystaan ama wax dhex maraan bani aadamkii baa la dhaafo haddaba waxaa laga garnaqayaa xayawaankii cirka dhulka badda xoolihii wixii wax geystay oo dhan ayaa laga garnaqayaa diintu waxaanay waxba ka odhanayni ma jiraba ilaahay wuxuu ugu talagalay nolosha basharka iyo khalqiga oo dhanba inay wixii mushkilada yimaado xalliso baabu lmawaashi tufsidu zarca qowm waxa weeye xoolihii oo tufsidu baabi'inaysa zarca qowmin qolo saracood manaa xoolahan aynu haysanaa haddii ay beerihii daaqaan maxaa la yeelayaa markaas axaadiitan aan eegno can muxayisata ana naaqata lilbaraa'i bni caazib naaqadu waa hal hal uu lahaa asxaabiga bara bnu caazib loodhan jiray dakhalad waxay gashay xaa'ida rajul nin aan la magacaabin xaa'idkiisa xaa'idku dayrna wuu noqdaa beerna wuu noqdaa waayo beertu dee inta badan dayr bay leedahay fa afsadatu waxa ay ka baabi'isay beertii calayhim iyagii beertii way ka baabiisay hashi way ku rafatay waxna way cuntay faqadaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ku xukumay calaa ahli lamwaali dadka xoolaha leh xifdaha binnahaar inay maalintii ilaaliyaan wa calaa ahli lm calaa ahli lamwaali xifdaha binnahaar wa calaa ahli lmawaashi xifdaha billeyl marka calaa ahli lamwaal dadka maalka leh waa maalkii aan ahayn noolka aan xoolaha ahayn faqadaa rasuulullahi wuxuu ku go-aamiyey calaa ahli lamwaali dadka xoolaha baabi'i kara leh sida beerahoo kale xifdaha binnahaar inay maalintii ilaashadaan ila xoolaha soo foofaye kii beerle inuu ilaaliyo maalintii kii dukaanle inuu ilaaliyo kii dadle inuu raacdo wixiisa ilaashado wa calaa ahli lmawaashi dadka xoolaha lena wuxuu ku xukumay xifdaha bileyli inay habeenkii xerada ku ilaaliyaan macnaheedu markaa waxa weeyaan in hashan dib loogu noqdo ma maalin bay wax qaribtay mise habeen haddee maalin wax qaribtay waxba laguma leh alcajmaau jubaarun baa lagu fasiraya alcajmaau jubaarun neefka mayeedhadaa waa hadur wuxuu geysto laakiin kolka habeen ay soo dhacdo oo dadkii oo kala seexday beerihii baabi'iso oo xoolihii qarib wax qaribto neefkaa ciddii lahayd baa lagu leeyahy can ilbaraa'i bni caazib qaala kaanat lahu naaqatun daariya hal wax dhibi jirtay buu lahaa fadakhalat xaa'idan beer bay gashay faafsadat fiihi way baabi'isay fakullima rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama fiiha nebigaa arrinteedii lagala hadlay oo ciddii dhibaatada ay u geysatay baa ka soo cabatay faqadaa wuxuu go-aamiyey go-aan caam ah oo hashanba aan ku gooni ahayn oo iyana soo hoosgeli karto anna xifda alxawaa'id beeraha ilaalintoodu binnahaari maalintii calaa ahlihaa dad kale bay saarantay qofkii beerlow adigaa ilaashanaya maalintii hadday xoolo kaa daaqaanna waxba laga soo qaadi maayo wa anna xifda almaashiyati xoolaha ilaalintooda bileyli la ilaaliyaana calaa ahlihaa dad kale bay saaran yihin xifdigaas oo qofka xoololina habeenkii ha ilaashado haddii xoolihiisu ay daataan oo dad iyo dunyo ay kharaabiyaan waa lagu leeyahy waan wa anna calaa ahli lmaashiya dadka xoolaha leh dushooda waxa saaran maa asaabat wixii ay geysato maashiyatuhum xoolahoodu bileyli habeenkii xoolahoodu hadday habeenkii dhibaato geystaan iyagaa lagu leeyay hadday maalintii geystaanna waa hadur sidaasaa markaa loo kala qaaday qolyaha qaarkood waa waxay u badan yihin daahiriyade daahiriyadu iyagu axaadiidan dhan bay iska dhigeenoo waxay aada ugu dugleeyeen xadiidka markaas saxiixa ah saxiixana ku sugan ee uu nebigu yihi alcajmaau jubaar neefka mayeedhadaahi dhibka uu geysto wax ka soo qaad ma leh markaa wixii ay xooluhu geystaan waxba laga soo qaadi maayo ayay ku tegeen laakiin in la jamciyo weeyaanoo la yidhaahdo habeen iyo maalin baa loo kala qaadayaa ama waxaaba loo kala qaadayaa neefka xoolaha ah marka uu yahay mid dhib leh iyo mid aan dhib lahayn oo ka dhibtali wuxuu geysto waa la soo qaadayaa waa innagana ku haynaa kaanat lahu naaqatun daariya hal dhib leh ayay ahayd oo sababtan lagu xukumaya waxa weye dhibka ay lahayd oo lagu yaqaano uu qofkii lahaana qabsan waayo ama iyada oo habeen wax geysatay saddexdaa xaalaba xaaladda saddexaadna waxa weeye marka uu wado qofkii lahaa sawaaun kaana saa'iqahaa aw qaa'idahaa aw raakibahaa ama ha fuushanaado dusheeda ama dabada ha ka wado ama ha hogaaminayo saddexdaa xaalo kol hadduu qofkii lahaa la socdo dee meeshii isagiibaa tacadiyo xadgudbay hadduu neefku keli yahayna dee xaaladaha wax lagu yeelanaya waa markuu ama dhib lahaa ama habeen marayo inahaasaa la qiyaasaya dee xoolihii markaa waxaa la mida iyaguna wixii kale ee dhib geysan kara la dhaqdaba wax kastaoo dhib geysan kara oo markaa la dhaqanayo xataa dee yay nicmooleydan ba ahaanine dameerihii iyo wixii kalena iyo shinidii la dhaqanayay iyo iyo wixii uu qofku ku ugaadhsanayay sida aydi iyo baaski iyo waxyaabahaasoo dham liiskan unbay soo gelayaan waa dee shinni uu qofku halkaa ku haystay oo dhib lahayd haddii ay dad cunto waa lagu yeelanayaa haddii dadku ay doontaan ama maqaadiir samaawiya kicisoona waxba dhibi jirin waxba laguma le qiimeyntaasaa wax walba la saaraya kitaabu alaqdiya halkaa waxaa inoogu soo dhammaaday fiqa almucaamalaat kanina waxa weeye fiqa alqadaa wasiyaasa fiqigii garsoorka iyo xukunka shareeco ilaahay dadka lagu kala xukumo oo lagu saaro lagu kala saaro iyo hogaaminta iyo siyaasadda ayaa halkan aynu ka gelaynaayo dadkii aadaabulqadaa waa in loo sheegaa garsoorka waxaa la yidhaahda aadaabta uu leeyahy qadaagaasina marka tacriifkiisa la eego waxa weeyaan dadkii dacwadda isku haystee murmayey oo la kala fasliyay marka waxaa ka duwan fatwadii iyo nasiixadii iyo sulxigii intaasi way ka duwanyiin qadaa iyaga laguma tilmaamo fatwada waa shaksi keliya oo jawaab la siiyo oona ciidisaysan sulxiguna waxa weeye labadii qof oo aan garba loo qaadine la isu jiido oo la idhaha intan da adna intan qaado saa ay ku dhammaato istishaaradiina waxa weeyaan wax qofkii lala taliyo oo ka duwanaan karta mararka qaarkood fatwadii laakiin qadaagu waxa weeye labadii qof oo intoo labadaba la dhagaysto muduci iyo madaa caleyhi loo qaado wixii ay ku murmaan dabeetana la kala jaro waxaa lagu kala jarayaana uu noqdo sharciga ilaahay kaasaa la yidhaha tacriifkiisu waa kaa weeye xukumkiisuna waa waajib in la helo ummadda cid kala saarta wailaa dee ifsaad baa dhacaya dal iyo dadba way kharabayaan laa yasluxu nnaasu fawda dadkuna kuma habboona sidoodaba inay noqdaan jaantaan rogan iyo kuwa isbarbar yaacaya amni iyo akhlaaqiyaad toona sugmi maayaan marka in qadaa la helaa arrin waajiba weeye sidoo kale markaa qadaaga dee fadligiisuna qof kufu ah ama ehelu ah marka uu galo ilaa khadi'iisaa loo dhaafaya ilaa khadi'iisa hadduu gafe xataa waynu arki doonaayo maajuur buu noqonaya ajri buu leeyahy fadligiisa wax weyn weeye alqaadi lmuqsid aw sulطaan اlmuqsid qofka cadaaladda leh ama garsoorehaada ama ummadda ha xukumaye isaga ayaa ugu horeeya dadka uguna anfac badan waayo dheeftiisa ayaa aada u badan iyo dulmiga uu suulinayo halka cagsigeeda sidaa hadduu noqdana isagu ugu dembi iyo balaayo badan yahay marka la eego aadaabta qadaaga iyo dadka ehelka u ana axaadiidtana ka jawaabi doona baabun fii dalabi alqadaa waxa uu baab yahay ma la raadsan karaa qadaaga ma dadkii la kala xukumaya marka waa imaaradii iyo qadaagii labadiiba isku mid bay noqonayaan halkan marka laga warramayo madaxtinimadii dadka la maamulayay qeybteeda idaaradda madaxweynaha iyo wasiirada iyo waxaa iyo qeybta garsoorka labadaba uu caam yeelayaa un iminka halkan qofkaoo mas-uuliyaddii iyo madaxtinimadii raadsada maxay shareecaddu ka qabta can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala rasuulku waxa uu ihi man wali man waliya alqada'a qofka madax ka noqda garsoorka faqad dibixa waxa la gowracay bigayri sikiin mindi la-aan can abi hurayrata can اnabiyi qaala man jucila qaadiya bayna اnnaas qofka laga dhigay mid dadka u garsooraya faqad dubixa bigayri sikiin mindi la-aan baa la gowracay gowrac waynu naqaanaa marka wax la gowracayo wuu kulul yahay weliba mindi lagu gowracayo afleh waa kulul yahay bal ka waran iyadoo la kirkiray oo la kadeeday oo gowriciisii la isku dayayoo wax kale lagu gowracaya ma ilkaa lagu gowracaya ma ciddi baa lagu gowracaya ma maxaar baa lagu gowracayaa ma si kalaaba loo cadaabayaa oo lagu dilaya loo dilayaa macnaa isagoo la dilayo oo la silcinayo weeye saasuu markaas noqonayaayo qofkaa isaga ah hawsha u taalla hawl sahlan maaha ama ha ku orda ama ha ka jooge hawl sahlan ma aha markaa ha u badrheedho halaag ha u badrheedho hadduu qalloocdo hadduu hagaagana ilaa oo ilaahay hanuuniyana dee horumar wanaagsan iyo ajri buu leeyahay baabun fi lqaadi yukhdi waa qaadigii oo gafaya sharcigu muxuu ka yidhi can buraydata can اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala rasuulku waxau hi alqudaatu ثalaaثa dadka dadka u garsooraa waa saddex waaxidun fi ljanna mid baa jannada gelaya wahnaani fi nnaar labana naarta gelaya macnaheedu waxa weeyaan waa thuluth iyo thuluthaan dadka garsoora boqol kiiba lix iyo lixdan iyo fraction ayaa gelaya naarta boqol kiiba saddex iyo soddon iyo midhka yaro raacsan iyaguna waxa ay gelayaan jannada faama aladii fi ljanna balkaasaa khayr badanah la soo horraysiiyey ka jannada gelayaa farajulu nin weeye carafa alxaqa xaqii gartay faqadaa bihi waanu xukumay uun rajul baa la yidhi halkana waa rajuluun gabadhi ma soo gelayso farajulun carafa alxaqa faqadaa bihi labadaas isku daray xaqna waa maxay xaq waxaa la yidhaha wuxuu ilaahay keena uun alxaqu min rabbika buu ilahay xaq ilaahay unbuu ka yimaadaa xaq kaleba ma jirada dadku haba sheegteen inay xaq wadaana beenun bay sheegayaa xaq ilaahay buu ka yimaadaa oo isagaa inaga xil qaaday waxa dadka lagu xukumayo marka xaqii buu garanayaa faqadaa bihi waanu ku xukumay ee kama been sheegin waa kaasi waa midkii jannada waa rajulunka labaadee naar ahlu naarka ahi waxa weeyaan carafa alxaqa isagu xaqii buu gartay fa jaara fi lxukm xukumkiibuu ku jawr sameeyey oo uu xadgudbay oo inuu khilaafo xaqa ayuu ka badheedhay ama ha eexdo ama laaluusha qaato ama ha aarsanayo waxay doontaha ka ahaato wuu eexday fa huwa fi nnaar wa rajulun mid weeye ka saddexaad qadaa linnaasi dadkiibuu kala xukumayaa calaa jahlin jahli buu ku kala xukumayaa fa huwa fi nnaari naarta ayuu gelayaa marka isaga waxa u yaala sawaaun waafaqa alxaqa aw khaalaf ama xaqii ha waafaqo ama ha khilaafo hadduu xataa xaqa waafaqo waa ahlu naaru leannahu inoomu tee la dhiganin isyeelyeele aan inoo kaadinin buu ahaaye xataa hadduu sawaabka waafaqo waa ahlu naar marka halkaa waxaa ka muuqanaya qaanuunkii wadciga ahaa ee aan shareecadda ahayn qofkii soo baranayey iyo kii sii barayey iyo kii ku xukumayey intuba liiskan unbay soo galayaan qaybtan dambe rajulun qadaa linnaasi calaa jahlin imaa kaa inuu soo galo wa imaa inuu soo galo kan kale ah isagoo xaqii garanaya qaanuunkii iyo shareecaddii labada buu garanaya laakiin qaanuunkii buu raacaya ama shareecadba ma garanaya qaanuun buu wax ku xukumaaba labada dambe unbay soo gelayaan waana halaaga dadku baryahan dambe halkuu u badan yihin can camri bn lcaas qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau ihi idaa xakama alxaakimu fajtahada xaakimkii dhabtahaa marka uu wax xukumuu dadaalo ee daliilka uu eego hadduu waayana qiyaasto ee uu waxba la hadhin fa asaaba xaqii buu asiibay falahu ajraani laba ajri buu leeyahy dadaalkan iyo waafaqiddu xaqa waafaqay labadaasa isa saara wa idaa xakama fajtahada marka uu waxukumuu ku dadaalo fa akhda'a uu gafa falahu ajru biajri buu leeyahy macnaheedu qofkan ajriga leh waxa weeye qofkii awoodda lahaa xaqiina garanayay doondoonee u dadaalay laga yaabo inuu daliilkii waayey ama masaladani midaan daliil lahaynba ku noqotay markii uu qiyaastu istinbaad sameeyey ee waxa rasho aanu la imanin siday ula qumanaatay buu yeelo u saaray marka ilaahay baa ka dhaafaya marka aayado ku saabsan xagga xukunka oo suuratulmaa-ida ku sugan ayaa sheekhu halkan bilmunaasaba u keenay iyo selafku waxa ay ku fasireen oo dadka qaarkoodna soo daliishadaan marka istidlaalkaasi halkeebuu ku dhacaya ayaa sheekh uu markaa usoo qaatay munaasab ahaan can ibni cabaasin qaala wuxu uhi ibnu cabaas waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum alfaasiquun aayaddaas ilaa qowlihii laga gaadho alfaasiquun waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun fa ulaa'ika hum aldaalimuun fa ulaa'ika hum alfaasiquun saddexdaa aayadooda istaaba istaba taagan haaulaa'i alaayaat athalaath saddexdaa aayadoodee suuratulmaa-ida ku sugan buu ibnu cabbaas yidhi nasalat waxay ku soo degtay fi lyahuudi khaasa gaar ahaan yahuudday ku soo degtay weliba fii bani na i fii quraydata waannadiir labadaa qabiile yahuudda ka mid a ayay ku soo degtay markaa muslimka looma daliishanaya bay qabaan isaga iyo rag kale aimatu selef intooda badanina waxa ay leeyihiin alcibratu bicumuumi allafdi laa bikhusuusi sabab cibrada waxaa la eegayaa un daliilka caamnimadiisa cid walla lagu fasiri karaba waa loo qaadanaya laakiin lama eegayo sababtii ay kusoo degtay oo ilaa haddii la sidaa la yidhaahdo dee aayaduhu qaybo ka midihii inta badan bayay ahaanina waa qaybta yare waxay leeyihin asbaabu nusuul sababo ay kusoo degeen oo ama yuhuuda ama quraysha ama ansaara ama caraba marka aayaad walba haddii loo daayo dadkii sababta u ahaa ee ay kusoo degeen dadka dambe bilaa qur-aan bay noqonayaan ama qur-aankaasi dee meel ay ula kacaan garan maayaan aayaddanay reer markay kusoo degtay way iska leeyiin iyagunbay ku eg tahay kuwa kalena reer yuhuudeed bay kusoo degtay iyagunbay ku eg tahay macnaha qur-aankii ma noqonayo qur-aan xayihoo xaakima ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha sida saxda ahay markaa waxa weeye jumhuurtu ay qabaan cilmiga la yidhaahdo usuulka ama culuum lqur'aan ina alcibrata bicumuumi lafdi lafdigaa caamnimadiisa ayuun baa la eegaya cid waloo soo gashaaba wuu ku rumoobaya haddii yuhuud wax lagu caayay cid kale loo fasixi maayo haddii yuhuud ilaahay wuxuu ku eedeeyu ku nacdale ciddii samaysaa waa la mid waayo dadku ilaahay ma kala xigaan subxaana wa tacaala xag abtirsiimo ilaahay ku kala xigaan ma jiro ilaahay waxay ugu kala xigaanuun bitaqwa alla ka cabsiga marka ciddii taqwo leh ee wanaag leh ilaahay way ku dhowdah taqwadaa la sheegay baan ku ammaananta iyo wanaaggan ciddii xumaan laga helayna aayadaha xumaanta ka warramayuunbay soo gelayaan idan markaa masalada kolka lasoo ururiyo waxa weeye qofka ku xukumaya sharcigii ilaahay midaan ahayn waxaa la eegayaa aragtidiisa marka hadduu qabo shareecadii wax la mid inay jiraan ama waxaanuu ku xukumaya shareecadii inay ka wanaagsan yihiin hadduu qabo waa ku gaaloobaya selafku saasay qabaan ahlusunna waljamaaca haddii uu laakiin leeyahay waxa aan ku xukumaya waa baatil waa qaanuun wadciyaho iyo xeer xeer qabiilo iyo wax bani aadan dejiyo waa baatil dulmi weeye diinta ilaahay wax la midii ma jiro iyadaa wanaagsan waan hallowsanahay insha allah bal mar unbaa ka toobadkeeni hadduu markaa khada u arkayo waxaan oo khadii uu ku xukumayana irtakaba kabiiratan min alkabaa'ir dembi dembiyada ka mida ayuu fulo markaa kabiiru ku dhacay inuu ka toobadkeenaana waa waajib islaamka kama baxayo saasay kusoo ururiyeen baabun fii dalabi alqadaa'i watasaruci ilayhi waa garsoorkii oo la doonay iyo iyadoo loo degdego can abi muusa qaala qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay waxau ihi lan nastacmila u diran mayno ow laa nastacmilu labadaa mid buu yidhi xarfu nafyigaa kala duwan ama lam buu ahaa ama laa buu ahaa u diran mayno weligayo ama u diri mayno calaa camalinaa shaqadayada ammaanadayada muslimka iyo mas-uuliyadaha yaga man araadahu qofka doonay warkuba intaasu ku dhan yihi wax allo wixii mas-uuliyada ama ha noqoto tii idaaradda iyo maamul ama ha noqoto tii garsoorka ama ha noqoto tii dhaqaalaha la haynayey wax allo wixii ammaanada muslimka ka dhexeeya xilalka caamka ah ninkaan bayngareeye u dhiiban mayna buuli rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa xig waa xikmat rasuul xikmadii nebiga wey waxa isweydiin la waxan yaa leh dee calaa camalinaa buu nebigu yhi waa camalka yagii waa ammaanadii ummadda qofkan isagu ma leh waa ammaano ummadeed soo maaha oo haba ka mid ahaadee dad baa leh waayahay iminka adigu dadkaa ammaanooyinka site ee xambaarsan ee meelahaa maraya ee cid ay u dhiibtaan doonaya miyaad aragtay qof uruursada un waxba ka helayn le haddaad aragtay qof le soo yaaco aniga ammaanada bakhaarkayga un soo dhiga dee waxbuu doonayaa war balkaalay oo ninkii ammaano sitaba wuu ku dhegaya wuxuu leeyahy aniga ii dhiibo aniga ii dhiiba mid walba aniga ii dhiiba buu leeyahy waxa isweydiin le adigu maxaad ka helaysaa adigu maxaad doonaysaa marka mas-uuliyaddan caamka ahi waa ammaano ummadeed oo dadku uu wada leeyahay oo keligii aanu lahayn marka haddii aan lagu riixin oon lala baryina isaguba uu doonayaba isagaa wax doonaya waxbuu doonayaa manfac iyo maslaxa ayuu raadinayaa mar haddii ay ka muuqato inuu manfac iyo maslaxo raadinayana danteenna ma hayo wuu danaysanayaa ee inooma danaynayo innaguna waxaynu rabnaa mid inoo daneeya oo sida laambadda ay dadkana u iftiiminaysa iyaduna gubanaysa mid inoo gubto oo inoo iftiimaa baynu rabnaa laakiin mid ina iftiinsada gebigeenna oo shidaal inaga dhigayo gaas ma doonayno markaa waxa weeye aan ku iftiinsadaysa soo taag hadduu kuleeyahay ma yeelayno mid diidaya oo lagu riixayo oo la muslaxayo sidaasuu ahaa saasaa lagu soo saaray abubakar sidiiq cumar bnu lkhadaab cuثmaan ibna cafaan caliy bna abi aalib cumar bna cabdilcaziiz sidaasaa lagu soo saarayay mid walba iyadoo la baryayo oo cambain isaga lagu qaaday ayaa lagu soo riixay markaa laakiin dee waxaan aad maanta arkayso marun dabada ii saara kol hadduu arrinku gaadho bi-i waaye marun dabada ii saaraba kol hadday marayso anaa ku hayne warkaasi wuu dhammaaday waayahay markay iyaguna yidhaahdaan waaye kaa aqbalno kuu saarnay dee ha xejistaan intuu ku hayo ha hadhow bay dabeetana qaylqaylinayaana waxay odhanayaan wuu ka degi waayeyo kanuu yeelay iyo wuu macaasadayo oo markuu faraha madhnaama iska markaasuu nin mar buu qabasho lahaa buuhi o waa markii uu soo socday laakiin mar hadduu ku siibtay warkii wuu dhammaaday waaya waa shaqo ka timid nidaamkan cambaynka iyo xilkii in la doonto oo naf iyo maalba loo bixiyo oo derajo iyo sharaf laga raadiyo waa nidaamka ummadaha shisheeye ee nidaamkii siyaasiga islaamka maaha hal mar ba ay fuqahada baabu siyaasi ka warramaa ay tilmaamaan qofku inuu codsan karo waa marka ummadda badbaadadeeda u taagan yahay ee uu arko wax dhammaana inaanay jirin wuxuu ku qancay hadday garsoor tahay iyo hadday mucallinnimo tahay iyo hadday qasnad lahayo tahay iyo hadday xil madaxweyne tahay wuxuu arkayaa wax dhammaaba inaanu jirinba markaa wuu odhan karaa ijcalnii calaa khazaa'ini اlardi inii xafiidun caliim sidii nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam uu u codsaday ila wuxuu arkayay meeshaa wax dhaamaa inaanay jirin sidii uu doonayay baanu markaa taasina ummaddu u danaynaya marka uu qofku codsanayo waa maruu ummadda u danaynayo taana waxaa lagu ogaan karaa wax dhaamaa inaanay jirin wax dhaamaa inay jiraan iyo inaanay jirin ayaa qiimaynaya dee mar baa laga yaabaa qofku inuu qiimeeyo mar baa laga yaabaa dad kale inay qiimeeyaan marka aduu qodobkaasun baa loo cudur daaraa qadiyadaas nebi yuusuf oo lagu fasirayo baabu fii karaahiyati rishwa waxaa la yidhaahdaa rushwa iyo rishwa iyo rashwa bifatx bitahliifi ra saddexdaba waa la xarakayn karaaye kaasuu u baabiya can xaaraantinimadeeda can cabdillaahi bni camrin qaala wuxuu uhi lacana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxa uu nacdalay arraashi qofka ribada bixinaya bahasha bixinaya laaluushka waalmurtashi ta'kudheeflaa la yidhaha sida mushtari iyo mubtaac oo kale iyo ka qaadanaya riwaayo kalena waxayd waraa'ish iyo ka dilaalka ah ee labadooda isu celcelinaya u kala qaadaya u fududaynaya marka rishwadaasina waxa weeyaan waa wixii la xukumayey qofkii xukumayay wixii la siinaya weeye si uu markaa xukunkii u qalloociyo walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaaطil watudluu biha ila alxukaam lita'kuluu fariiqa min amwaali اnnaasi biاlإsmi waantum taclamuun saasaa ilaahay uu u diiday wuxuu uhi xoolaha dhexdiina xaqdaraha ku kala cunina waa diidme la diiday qodobkaas qodobka la diidayna waa ka kale ku cadfanoo isaguna ha ku laaluushina madaxdana si aa u cuntaa dadka xoolahooda marka masaladaasi waa la ysku waafaqsan yahay qofkii qaadanayay inay ka xaaraam tahay qofkii uu bixinayeyna isaguna waa la mid mararka qaarkood waa laga yaabaa inay aad aragto aqwaasha qaar u yar daruureynaya haddii dulmi badanay socdo oo qofkii xoolihiisii dhacsan kari waayo oo kii xukumaya sidii cadowgii oo kale ku noqdo inuu kaga soo ridan karo way tilmaamaan wax se la daruureyn karo ma aha mar hadday idaa camadil balwa balaayadii kol hadday caam noqotay qof waliba dee qiilkaa uu qabsan karaayo wuxuu odhanaya anigana way dhibeen dadka qaar baa laga yaabaa haddii la yidhaahdo laba cisho sug inuu laaluush bixiyo inuu labada cisho iyo bil iyo saddexba ku talagalu sugo weye laaluushkuna sidiisaba marka la bixiyo qofkanoo qura ma dhibo laakiin waa waa wado furmayso oo ummadiibaad ku dhibaysa haddaad adigu maanta fududaysato intee oo ummadabaad jid xun ku furtay oo intaad bixisay aan kari karaynin marka eegmadaadu mid khaasa waa inaanay noqonine mid caama bay noqoto waayo shaaricu qof wax uma dejiyo laakiin ummadoo dhan baa loo dejiyaa masaladaasina waa masalo dhib badanoo mar haddii dadka dhexdooda laaluushku uu galo ama ummadu ay noqoto dad corruption iyo laaluush ku soconaya cadaaladi way ka dheeraatay kol hadday cadaaladi dheeraatayna cadho allaa timi sidoo kale waxaa imanaya waxaa la yidhaahda nabadgelye xumo iyo kalsooni daro iminka dadkeennu waxay gaadheen wixii howlahaasee la dhaqdhaqaajinaya weliba xukunkae xasaasigaah waxay gaadheen in qofkii hadduu qaadigu xataa usoo wado go-aankii isaga aanu kuba kalsoonaanayn hadduu qaadigu idhaa iga daah oo nin wanaagsan ba u noqdo khalaas waa kaa iga xukumay buu leeyay u dhaqa horey buu kasii dhaqaajiy oo goormu kaa xukumay weli qaraar ma ridine kol hadduu laaruushkii diiday dhinaca kaleu ka qaatay buu ku leeyahy aniga way ii dhammaatay nin baa wuxuu hi nin baa laaluushi siinayay qaadimaa uu ka warramayo markaan ku diiday aan kii kale ku diiday mid waliba wuxuu u qaatay labadii aan kala xukumayey inuu ka kale isiiyey kii iigu darnaabaan xukunkii markaa u riday buui ee igu qaylo baddaa eelaha bahalka iga qabo kolkaasuu madaxa qabsado wuu yaabay oo wuu anfariiray ilan beri hore uu iska xukumay isagu eh markaasaa idhi buui malawad rumaysan laadahayba ma rumaysan karay buui markaa diidday laaluushkii baan mooday buui inaad kii kale u socoto markaa waa fitno aada u badan ummadduna nabadgelyo heli mayso oo haddii cadaalad la waayo qof baa dul qaadanaya ku labaad baa dul qaadanaya ama qofku mar buu samri karaa mar labaad buu samri karaa mar saddexaadka wuxuu odhanayaa dheglay ku shub dhan walba ha lagu qadee isku qarxi buu leeyahay meel walba ka nabadgelyada ku daaqaya ee awoodda isticmaalaya isagana ha ka dunto ha wada dunte eh ku dhaqaaji buu odhanaya marka nabadgelyada dadku ay in badan sheegaan cadaaladday ku joogi kartaa siduu ilaahay u yidhi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin dadkaan islaamnimadoodii gardarro ku darin ulaa'ika lahum اlmnu kuwaase amni heli karaya baa ilahay uhi wahum muhtaduun marka dadku inta ay leeyihiin halkeebaa caana leh iyo halkeebaa wax laga cunayaa iyo halkeebaa dufan leh ka waxaa doonayana meel sare iyo meel hooseba ay u dhiibayaan nabadgelyana ka dheer horumarna ka dheer cadaaladina ka dheer marka waa wax waajiba cidda mas-uuliyiinta mas-uuliyadda qabanaysa inay xilkaa iska saaraanoo isaguu xor ahaado xumaantaa inuu qofku xor ka ahaado ma sixi karo qofku hadduu mas-uul yahay oo waxaa yar yarkaa isagu uu ku wareegayo ilaa waashmaanka ma sixi kara ilaa waashmaankaa cudurka qaadaya marka midiba ma midka uu ka sarreeyunbuu iska daynaya midiba midka uu ka hooseeyana uu kaga dayanaya laakiin haddii midiba midku ka sarreeya uu wado inta ka hooseeyasaana way ku dayanaysaa waana nasiib darro casrigan aynu joogno gaalada inay muslimkii ugu faanayaan annagaa bilaa corruptiona adduunyadiibaa sidaa sanadkii yearli loo qiimaynayaao waxaa la leeyahay qoladeba ugu musaqiyan halkaasaa ugu musaqiya scandinavianka u horeeya america ku xigta jabanba saasaa loo soo wadaya muslimkaa la odhanayaa black liska halka u dambeeyay musuqa kaga sii jiraan oo soomaalida usii hoosaysa bay ku odhanayaan markaasi baktiga allah inaga nabadgeliya wallahu subxaana wa tacala aclam